ayadoo xalay saqdi dhexe baska shirkadda almukaram ee ka howlgalo waddada isku xirto mandheera iyo nairobi uu shil ku galay deegaanka bangal islamarkaana ay ku dhinteen ugu yaraan toban qof sheekh maxamed cumar imaamka masaajidka jaamiya ee magaalada mandheera ayaa salaadii duhur ee jimcaha maanta kadib baaq u diray mulkiilayaasha basaska u kala goosha mandheera iyo nairobi sheekha ayaa ugu horreyn u tacsiyadeeyey ehelada dadkii ku dhintay shilkii baska isagoo sidoo kale caafimaad u rajeeyey dadkii ku dhaawacmay
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها Ee, dhacdada dhacday oo baska dadka ku dhammaaday awalan waxaan u tacsiyeynaynaa dadkaas oo laga dhintay acdama allaahu ajrakum wagafara limayitikum aan leenahay ilaahay intii dhimatay ha u naxariisto intii dhaawacna allaha caafiyo
culummadan ayaa sidoo kale waxa ay ka hadleen dhibaatada ay bulshada kala kulmaan basaska waxa ay xuseen in darawallada ay xawaare sare ku wadaan baska dadka mas-uuliyiinta ee shirkadaha la sheegayo oo gawaaridan lagu dhammaanayo taariikh haddii dib loo raacona waxaad moodaa shirkadda unbaa magacba bedelin gawaarideedii tan lagu dhammaanayo shirkadda u badan marka ninkii basaska raacay wuu garanayaa dhibaatada meesha taallo basaskii markii la saaran yahay masaakiintii haweenkii waayeelkii looma naxay hataa jidka looma joojinayo waxauu jidkaa lagu jiidayaa si naxariis darraa loo wadaya
waxaan baaq u jeedinaynaa dadka shirkadaha iska leh dadkan oo maaragta basaska raacay dhib badan ay ka sheeganayaan basaska ay ka mid tahay mas-uuli daro dadka daraawaliinta xaggooda dadweynaha ka sheeganayaan oo dadkii maaragtaan la xurmaynaynin gawaarida marka la wado si howli ah si qaab daran loo waday godka laga qabanaynin oo dadkii waxaa weyaan sidii xoolihii oo kale ama ka xun loola dhaqmayo arrinkaas waaba cabasho oo maarata dadweynaha ka cabanaya mar horeba sidoo kale sheekh maxamed cumar ayaa ugu baaqay mulkiilayaasha basaska ka shaqeeya waddada isku xirto mandheera iyo nairobi in ay ka taxadaraan rakaabka oo ay iska saaraan mas-uuliyad sheekha oo hadalkiisa sii wato ayaa ku baraarujiyey mulkiilayaasha in baskiiba loo sameeyo laba darawal oo isbaddasho inta safarka lagu jiro tan kale waxaa weyaan shirkadaha waxaa laga rabaa in halkii gaariba laba daraawal loo sameeyo hal daraawal nasanayo iyo mid wadaay masaafadan way fog tahay waxaa weyaan meel habeen iyo maarata maalin loo soconayo meel laba habeen la rabay in loo socdo ayaa maarata hab- hal habeen iyo hal maalin loo soconaya arrinkaas marka waxaa weyaan qofka bani'aadamka wuu daalaya qof marka intaas afar iyo labaatan sacdood oo soo taagan oo gaari wadaay waxaa weeyaane qofkaas inuu maarata waxyaale isticmaalo oo maarata oo munabbihaada inuu isticmaalo ma ogi ma soconays marka qofka haddii darooga iyo waxa noocaas ama qaado isticmaalan waxaa weeyane waxaa weeyane dareenkiis waa maarata si kale isu rogaya caqligiisa isbedelaya taasna waxaa weeyane waa dhibaato marka sida hadda dhacdayba maarata mar walba dhacayso marka shirkadaha dadka iska leh ilaahayin ka cabsada ummadda yaan la halaagin ummadda yaan la baabi'inin dadkaas oo dhintay oo maarata oo sidii maarata maxaa la yidhahdaa u dhantay maarata sidii xoolihii oo kale loola macaamulooday waxa weyaan magtooda waa idin saaran tahay ilaahay waa idin su'aalaya marka waxaa weyaan dadkaad wax u dhiibaysaan mas-uuliyad aad ka dhigaysaan oo gaarigan dhan loo dhiibayo ummaddan dhan loo dhiibayo oo inuu ahaado qof akhyaar ah maankiisa joogo caqligiisa joogo mas-uuliyadda dareemayo inuu ahaadaan raba moogi darawalba u dhiib waxaa weyne waa dhib waxaa weyne in la- gaarigan loo sameeyo laba darawal loo sameeyo saas ayaan maaratan ku baaqaynaa shirkadaha noocaas ah haddii shirkadahan ummadda aan maarata aan u turaynin waxaa weyne dadweynahan waan leenahay ka fiirsada inaad marka shirkada noocaas aad marka aad raacdaan basaskood dad mas-uuliyaddu aan qaadi karin marka intaasaan maarata ayaan baaqasan maaratan soo jeedinaynaa si kastaba ha ahaatee basaska ku safro waddada isku xirto mandheera iyo nairobi ayaa waxaa lagu dhaliilaa inay ku socdaan xawaare sare cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera